in ka badan toban iyo toddoba arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo kutubada diiniga kana aflaxday macadka salaaxudiin ayaa munaasabad qalinjibina loogu qabtay degmada buur dhuubo munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulaha macadka bahda waxbarashada waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale sheekh cabdulaahi macalin maxamed maamulaha macadka salaaxudiin ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen iyo waxyaabaha ay barteen ardayda qalinjibisay dugsiga sare ama heerka taanawiga oo qaatay shahaadada labiyo tobnaadka ah ee macadka salaaxudiin alayuubi oo ay tasdiiqisay ama waxa weeye ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada federaalka hidaha iyo tacliinta sare allah ayaan u mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala waxaan in badan ku taahaynay ama ku taamaynay oon rajaynaynay inaan halkan soo gaarno ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala gabdhaha halkan fadhiya waa dufcadda iyaga ku xigta weeye dadkan koowaadna waxay ahaayeen ii culummada ahaa oo markii horeba dhisnaa ayaan annaguna xoogaa nidaami ah ayaan ugu daray sidaasay markaa nasiib umaysan helin in badanna waa raadinaynay gabdha inay kusoo biiraan qaar ka mida marad sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka macadka waxaan u mahad celinayaa macallimiintii iyo waalidiintii ardaydooda u soo dhawar adeegtay oo juhdigan ku soo baxsayna waa mahadsan yihiin waxaa mahad mudan macallimiinta arrintaan ayadana magareesha u soo dhabarjeeisay oo intaan soo gaardiisay oo muddo yar oo kooban iyo dad fara badan oo waxgaran ah ku shaqalahaa ilaahay baa ku mahadsan minuu dhalay dafcadii koowaad dafcadii koowaad weeye midda maanta ka qalin jebisay ilaahay subxaana wa tacaala baana mahadsan waa guul gobolka iyo dalka iyo maaragtay degmada u sooyatay waxaana ku mahadsan sheekha iyo oo aas-aaskan iyo hawshaan ilaahay baa ku mahadsanaya maaragtay guushaan meeshaan soo gaarsiisaa ku mahadsan u mahad celinaynaa ilaahay ka sokay macadka salaaxudiin ayaa ka mid a macaahiidda ku yaala degmada buurdhuuba kaasoo ka qayb qaata horumarinta iyo soo saaridda arday taya leh